wakhtiga aan caadiga ahayn dhaqan aan caadi ahayn baa loo baahan yahay mooshinada ceenkan oo kale iyo isdaba socodka iyo xisaabahan oo kale iyo markuu wadanka dimuqraasiya xanaaqaaday ay tahay oo maaragtay adkaatay oo kolacday ayay ayay maaragtay ku habboon tahay haddana isla markii waxay inoo soo cadaanaysaa saad ogsoontihiinba soomaaliya burburkeedii iyo dhismihii ka dambeeyey burburka iyo nidaamka baarlamaanka iyo mise saddexda laamood oo dowladda u shaqeynayeen oo dhanba inta badanaa waxay ahayd wax faragelin fara badan oo dibadda ay mar kastaba ay ku dhex jirtay oo wax loo daayay iyaga inay inay dadkii soomaalida lasoo doortay iyo madaxtooyada dowladdii maaragtay fulintii iyo baarlamaankii iyo cadaaladdii wixii inay u shaqeeyaan si abiiciya looguma talagelin maadaama aanan lagu talagelin waxaa hadda kuwa daliila hadda waxyaabaha laysku haysto inay salka ku hayaan xiriirka ay soomaaliya la leedahay haliijka xiriirka dibadda ay dowladda la leedahay inta badana waxa weeyaan rool inuu mar kastaba ka shaqeeyo lagu talagalay executiveka laakiin waxyaabaha maguudhada ee sidii maaragtay maalgelin la sameynayo saldhigyo wadankiisa laga sameynhayo sida hadda dekadihii waxceenkaasoo kale wax lamid kaha waxay u baahan tahay in ay national debatena ay ka jirto participationkii baarlamaanka uu ka jiro aansaxin karo waayahan dambe weliba berigii hore markii dimuqraasiyada ayan aada u kobcin wadamaha adduunka saddexaad aheyd waxaasayto fulinta unbaa iska dhamaysan jirtay laakiin waayahan dambe fulinta laguma sii dayn karo iyaga keligood oo laguma hadleyn karo mar hadday noqotay maalan deymo fara badan oo la qaadanayo waa inay u samayso maxayd baarlamaanka ugu sameeya capping intaas inay dowladda ay geli karto waxyaabaha ay gashayna maaragtay uu baarlamaanka ka ogaan karo laakiin hadda waxa inoo cad waxa weeyaan oo meeshan kasoo muuqato soo soo caanbaxday waxa la isku haysto oo ay isku haystaan jawaari iyo fulinta in ay tahay wax salka ku hayso faragelintii ay ku sameynaya wadamaha khaliijka soomaaliya waad fahmtay sooma si kastaba tafaasiisheeda ha u farabadato oo kan hebel asax hebel sax maa dadana ay kaleeyihiin kana lagu shaqaysanaya kana waxaasoo dhan ba ha ka soo baxdo oo halagu hadoodaha waana dhibici laazim waa in waa in doodaha waa qasab maaragtay in laga wada hadlo laakiin salka waxay ku haysaa faragelin ajnabi ah dowladii hore oo dhanna saasoo kale salka waxay mar kastaba ku haysay faragelin ajnabi ah weliba ajnabi sii weyn maaheen wadamo maarata iska liitaan oo gobolka maaragtay ka mid ah ayaa mar kasta go-aan ku gaari jiray an waxaan aada u xasuustaa maxay ahayd cabdillahi yusuf markii meesha laga saarayay waxaa la damcay anigoo guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka in xilka lagaga qaado nairobi arrintan waxaa kasoo shaqeeyey wuxuu u dhahaa dowladda etoobiya ee mala zanaawi markii horeba dadka aada u kaalmeeyey oo ololaha u sameeyeen asaga meesha u soo galo iyaga ah kamid ah ka horgal ah waxaan umalaynayaa dantii laga lahaana inta laga gaaro ba haddana dantii horey loo sii wadahayay burburka in mustamir lagaga dhigo khilaafka uu sii bato dadkii aan la kala bixin horta wax meesha ku jirta weeyaan iyada oo marnaba aanan aanan laga tegaynin waxyaabihii halbowlaha rasmiga ahaa markii transaction lagu sameynayo la iibinayo oo baarlamaanka inuu inuu doodo oo ka kaco oo ka hadlo oo ka qirooda qasab ay tahay haddana waxyaabo badan oo baarlamaanka ka soo baxayo oo maaragtay runtii aanan wadanka uusan xamili karin waktigan hadda la joogo oo weli wixii uusan kobcin way iska cadaan